Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Dowladdeegaanka Soomaalida ayaa degmada Awaari ka daafuray ololaha tallaalka furuqa xoolaha iyo daweyntooda. Munaasabadda lagu daafurayay tallaalka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Awaari, dhakhaatiir, agaasimayaal iyo mas'uuliyiin ka socday Xafiiska Horumarinta Xoolo-dhaqatada Dowladdeegaanka Soomaalida. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa si wada jir ah uga warbixiyay ololaha tallaalka xoolaha.
Waxaan daafuraynaa insha allah nooga bilaaban doona eh, degmada Awaare tallaalka xoolaha oo iskugu jira laba nooc tallaalkaasoo ka kooban laba boqol iyo konton kun oo dhows oo ah tallaalka b b r ka iyo laba boqol iyo konton kun oo dhows oo ah tallaalka sheep and goat bucks Eh, horaan waxaa tiim baa halkan imaaday xanuunkan b b r kay qaadeen eh, tasti ka qaadeen waxaa la ogaaday inuu xanuunka halkan ka jiro marka markaa kabacdi falcelintiisii bay naga caawinaysaa hay-adda v s f swiss Eh, marka annaguna waxaan nahay kormeerayaashii iyo dadkii shaqadu say u socon lahayd insha allah ka warhayn lahaa Eh, marka tallaalkaas oo t- muddo toddobaad ah socon doona insha allah waxaan rajaynaynaa in sidii loogu talagalay u aq- u qabsoomo tallaalkan oo laga fulinayo tallaalka b b r ka een, waxaa ee, tallaalkan iska kaashanaya ama tallaal waxaa laga fulinayaa labada degme ee degmada awaar iyo degmada daroor ee tallaalkaasoo ee, loo yaqaano tallaalka b b r ka iyo tallaalka ee, sheep and goat boxka ee, oo soomaali ahaan ah tallaalkan furaqa loo yaqaano iyo tallaalka ee, bulshadu ay u taqaano een, hulumbaha Ee, tallaalkaas oo iska kaashanaya xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada iyo hay'adda v s f Een, tallaalkaas oo socon doona muddo shan iyo la- ee, shan iyo toban cisho ah Ee, sidaasna maanta lagaga daafuray labada degmo Een, hadda degmada awaare oo aan joogno iyo degmada een, darooro iyada aan u soconno Eh, saaka waxaan daahfuraynay een, tallaalkii b b r ka tallaalkaas ay wada fulinayaan xafiiska eh, dowlad deegaanka soomaalida xafiiska xoolaha dowlad deegaanka soomaalida iyo hay-adda eh, v eh, v s f oo iska kaashanayaan Een, runtii waa tallaal muhiim ah oo xilli ku habboon